nabaday dhammaan saaxiibayaal waxaan aad ugu faraxsanahay in aad imikana diyaaru tihiin oo aad dhegaysanaysiin ereyga ilaah haddaba maanta waxaannu ka hadli doonnaa wax ku saabsan addoonka ilaah ama shaqaalaha ilaah duubintan waxaa sameeyey ururka caalamiga ah ee rikoorgaraynta ama duubinta ee injiilka bal imikana fiiriya taswiirta koowaad waxaa ka dhacay abaar aada u xun dhulka kancaan waxaa jiray nin la odhan jiray malak ninkaasi markii dhulkii kancaana abaarta ay ka dhacday waxa uu xaaskiisii geeyey dhulka la odhan jiray mo'ab malak iyo xaaskiisa oo la odhan jiray nimco waxa ay lahaayeen laba wiil wakhti markay dhulkaasi joogeen odaygii malak isagu waa uu dhintay oo labadiisi wiil waxa ay gursadeen dadkii reer mo'ab mid magiciisa waxaa la odhan jiray orfa kan kalena waxaa la odhan jiray ruut toban sanno ka bacdi haddana markii dhulkii mo'ab ay sii joogeen labadiisi wiil ayaa haddana dhintay nimco ama nimoon waxa ay maqashay in dhulkii kancaan ay cunta jirto markaa dib ayay ugu noqotay nimoon ama nimco waxay ku tiri gabadhii dumaashida u ahayd waddankaagii iska teg maadaama wiilashaydii aan dhalay ee ku qabay ay dhinteen oo ilaah ha ku barakadeeyo oo ha ku naxariisto wanaaggii quruxda badnaa ee aad tustay wiilashayda iyo anigaba oo ilaahay ha kugu hanuuniyo oo ha ku tuso sidii markaasi aad ku heli lahayd nin kale oo ku guursada laakiin gabadhii sodohda u ahayd nimco waa ay diidday oo waxa ay tidhi waxaan doonayaa inaan ku raaco dhulkaaga laakiin nimca waxay ku tidhi maya gabadhaydii ay raaci kari maysid sideebaad dareemi lahayd haddii aad ahaan lahayd nimco waayo bal eeg iyadu waxa ay joogtay dhul shisheeye ah ninkeedii baa dhintay oo haddana labadeeda wiil baa ka dhintay maxaa muruga ah haddaba saaxiib haddii adigu aad tahay masiixi run ah oo cise rumaysan oo mar labaad dhashay ogsanow in dunidani aanay ahayn dunideenna laakiinse aynu ka soconno oo ay dunideennu tahay tan imanaysa ee jannada waayo gurigeenna runta ihii waa jannada kan weligiis aanu joogi doonno